suuqyada lagu iibiyo khudaarta ee ku yaala magaalada Dooble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa la soo warinayaa in laga dareemayo sare u kac ku yimid qiimaha khudaarta ee magaaladaas qaar ka mid ah ganacsatada iibisa khudaarta ee ku nool magaalada Dooble ayaa waxa ay ka warrameen saameynta ay ku yeelatay arrintan iyo waxyaabaha keenay suuqaan soo galnaa moosaan iska gadgadanaa liimaan iska gadgadanaa hadda mooskii waana raga qudaar la-aan waay wax noo yaala ma laha waa qudaar wax yaala ma laha haa sida soo ma aha qudaarta xirantay soo inaasamata hadda saddex ber afar ber wax ma arkayn maalinta wax noo imaadaan maanta waxayna imaadaan hadda afar ber shan ber wax ma arkayn hadda halahoo liinaan soo qaatay kuwaas waxaan guri ka raadanaya hooye dirgaankii liinta horta maxaan qodan jirnay boqol hadda maxaa leeyahay dirgaankii saddex boqol saddex boqol markaan ku gadno maxaan ka raadinaynaa konton kun afartan kun lixdan kun aan ka raadinaynaa markii hore waxbaan ka helayni hadda laakiin waxba lagama helayo waxa laga helayo hadda malaha jidku hadduu furmay meeshaan aan saarnaa meeshii markii oo qudaarta iyo wax walba ay imaan jireen oo yaaleen wax deen ee waa lagu siin jiray hadda ayagina deenta ma bixin karaan oo ay ku adkaadeen marka waxyaalahaasa iska jiraa waxaa sababay roobaa da-ay kolley sidan macnaha arkaayo roobbaa da-ay marka roobkii baa jidkaa xirmay intaas umaashaan dareemaya xilliyada ay roobabku da-aan ayaa waxaa xirma waddooyinka isku xira magaalooyinka qaar ee gobollada dalka waxaana saameyntaasi laga dareemaa suuqyada ganacsiga iyadoo uu isbeddel ku yimaado qiimaha badeecadaha kala duwan